dhegaystayaal kulanti wacan dhammaantiin waxaa maanta noo suurta gashay inaan wacno ama aan wareysano siyaasiga weyn oo soomaaliyeed cali maxamed axmed cali daacuun oo ku sugan haatan nairobi oo khadka telefoonka si toosa ugu jiro isagoo cali daacuun ah nin siyaasi o arrimaha siyaasadda soomaaliya in badan u xaqdoola madasha sigistigiina aada ugu xiran hadba waxay soo kordhinaan nala socodsiin cali maalin wanaagsan kusoo dhawo madasha sigista waa soo dhawaaye madashu way mahadsan tahay adigo asad asadna waa mahadsan tahay dadka i dhegeysanaya ama akriyaya waraysigaygana waa ku mahadsan yihiin waana dhowahay cali afarlaantanka saac ee lasoo dhaafay siyaasadda soomaaliya hadba war baa kasoo dhacayay qoraalo badan oo beesha caalamka soo saarayna waa arkaynay waana akrinay guud ahaan waxaan ogeyn shalay wararsigii aana siisay madasha annagoo kaa mahad celinayna in madaxweyneyaal maamul goboleedyada qaarkood ay nairobi joogaan bal ilaa iyo afarlaatan saac ugu dambeeyey maxaa isbedelo oo ku muuqda soo baxay xaaladda soomaaliya bismillaahi raxmaan iraxiim kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo sagaashankii markii aynu burburay oo dowladii dhexe ee milatarigeed ay meesha ka baxday waxaa si toos aynula wareegay united nationka maxaa yeelay dee dowlad united nationka kamid a baynu ahayn kadibna united nationku waxay inagu wareejisay midowda africa midowda africana waxay inagu wareejiyeen oo yidhaahdeen gaadhsiiya bal intay dowladnimadooda ay soo ceshanayaan oo ay hanan karayaan urur goboleedka igad oo markii hore loo aasaasay abaarooyinka iyo masiibooyinka kadibna isu bedelay siyaasad horta marxaladaasaa shan iyo labaatankii sanadood aynu ku jiro aynu soo maray maalintii dhaweed security councilku uu muqdisho tegey waa sidaan horeba u sheegay laba arrimood unbuu yidhi electionka waktigiisii la qarto qodobka labaadna in heshiiskii la dhaqangeliyo wuuna iskaga yimi waxaa ka soo baxay muqdisho isla saacaddaas madaxweynaha koonfur galbeed shariif xasan iyo madaxweynaha galmudug cabdikariim waxaan u malaynayaa sagaal iyo labaatan saacadood inay magaalada nairobi joogeen shalay waxaa isku beegmay qoraalkii eurubian unionka bikulli ixtiraam markaa run kuu sheego qoraalka eurubian unionku wuu ka adkaa sida hadda ay ummadda soomaaliyeed uu u soo gaaray ama loo akhriyayo safiirka nairobi fadhiya jamaal ayaa ku guntaday oo yidhi ad casal iimaan laba maalmood naqsiiya oo qodobada tan adag qaarkood ka saara sidaasaa dabadeedna dhacdayo qodobo aad u halis ahaa baa laga saaray wiilku wuxuu la safiirku wuxuu la hadlay markaa madaxweynaha warqadii eurubian unionkana wou gudbiyey kabacdi waxaa dhacday in madaxweynuhu uu la soo hadlay cabdikariim iyo shariif xasan qolada eurubian unionkuna naftoodu waxay yaadeen sababaha halka idin dhigay waa maxay sheekh shariif iyo shariif xasan wuxuu ku socday magaalada london cabdikariimna halkan ayuu maraha dala ka lahaa iyo dowladaha caliyow caliyow adigu saaka saaka saaka waagu noo beriyey iyadoo labadii nin diyaaradihii u n-ka la siiyey oo la yidhi waa inaad xabad dib ugu noqotaan okay caliyow waa gartay waxay dad badan ama ummadda soomaaliyed la yaaban tahay iyadoo madaxdii soomaaliya ha ahaato madaxweynihii iyo xukuumaddii iyo madaxdii madasha wadatashiga qaranka oo kamid ahaayeen madaxweyneyaasha maamul goboleedu iyadoo xaaladii soomaaliya murugsan tahay oo waraaqahaas iyo macna dhabaalaha iyo calaanta isdhaafayaan marka hore maxaa kalifay laba madaxweyne oo maamul goboleed inay wadanka soomaaliya talidiisii xamar inta kasoo tagaan damaashaad usoo aadaan maxay tahay xaaladdaas maxaa lagu macnayn qayra mas-uulnimo qayra mas-uulnimo waynu nasii darannahay ummadda soomaaliyeed habaar bay qabtaa meel kale loogama imana gudaheedaa looga yimi mas-uuliyad daraan ku tilmaami karaa u n-ka shirkiisu laba saacadood markuu dhammaaday ayay soo baxeen security consulkii iyaguna waxay ka soo degeen wilson airport waxaa lagu tilmaami ka waxaa lagu tilmaami karaa kayra mas-uulnimo waxaa lagu tilmaami karaa inaan xilka saarayn dalka waxaa lagu tilmaami karaa in laga tashado waxaa lagu tilmaami karaa in la yidhaahdo cali daacuun waa garanay hadda madaxda soomaaliya kuwii soo baxay iyo kuwii joogaba gudihii baa laiskugu tegay waraaqaha soo baxay dowladda maraykanka waraaqa soo saartay midooda yurub midooda yurubna waraaqa u soo saaray sidaa aad noo sheegaysidna waxaa leedahay arrintanba waa si adkaan laheede waxaa macnaha isheeg isku daboolay oo xaaladan macnaha marada madaxa ku duubtay safiirka soomaaliya jamaal maanta wararkaan helayno madaxdii soomaaliya ha ahaato xukuumaddii iyo baarlamaankii oo guddoomiyaha baarlamaanku ogolihii dib u dhigay hadda shir baa maanta uga socda soomaaliya wararkaas hadda gudaha lagu shirayo wax tafaasiil oo dheeri oo naga siin karta ma jiraan walaalow gacaniyow waa runtaani markii gudaha isugu tageen sababta gudaha geysana wax kale maaha way soo dhaaftay ciyaartii way soo dhaaftay anaa reer hebela way soo dhaaftay anaa madaxweyne goboleeda way soo dhaaftay riwaayad way soo dhaaftay reer hebel annagaa ah way soo dhaaftay cirkaanu soo duminaynaa waxaa la yidhi laba maalmood baan haysataan oo ka bilaada ka tirsi beri iyo saa dambe madaxweynaha laba shay laga sugayaa qodobka sagaashanaad wuxuu sheegayaa inuu madaxweynuhu kala diri karo baarlamaanka marka waktigiisii uu dhammaado gebelgebayna ku jiraa qodobka labaadna waa inuu digrii soo saaraa digrii haddii uu digriigaa soo saaro beesha caalamka wadaa u furantay dabadeedna wadadaasay qaadayaan horta labadaa qodob baa madaxweyne xasan sheekh maanta huran oo caawa gondihiisa yaal siduu uga dabaalan lahaana waa hawl isaga u taalla markaa warka aan helayaa waxa weeye in nimankii baarlamaanka ahaa la kala furfuro oo cabdilkariim iyo madaxweynuhu kuwa ka soo jeeda ay isku beer yihiin ay la hadlaan jawaare iyo shariif xasan kuway isku beesha yihiin la hadlaan ina cabdirashiid iyo axmed madoobe iyo kalkale ee cabdiweli kuwa ay isku beesha yihiin la hadlaan maxaa yeelay daaroodka laba meelood oo meeqbaa diidan aqalka sare oo aan danaho oo aan danahoodii qabani iyo dartii maslaxadeeda inuu isagu lahaa midna aanay ka dhex muuqanayn siyaasi cali daacuur waa u imanaynaa cidda diidan iyo cidda ogol iyo xaalka soomaaliya meesha ku dambayn doona waa jeexjeexi doonaa dhegaystayaal weli halkaa naga dhegaysanaysaan waa madashii sigistii anigoo ahsannahay warkaan isoo gaarsiinaya weliba waxaa qadka telefoonka nagu jira siyaasiga soomaaliyeed siyaasi cali daacuun cali dacun haddaan kusoo laabano su-aalaheyni waxaad tiri maslaxadda soomaaliya maanta meel xubay maraysaa ciyaartii waa soo dhaaftay ciyaartiba waxay soo dhaaftay mada teeda kale qodobka ad dhehaysid madaxweynaha waxaa laga yaba inuu baarlamaanka kala diro waxaan ogsoonnahay kulamadii ugu horreeyey markii baarlamaanka la magacaabay oo jawaari ee madaxweynaha la doortay kulamadii ugu horreeyey qodobka madaxweynuhu inuu kala diri karo golaha baarlamaanka waa la laalay miyaysan qodobkaas orari meesha ku jirin see madaxweynuhu macnaha qodob lalaali dib uu cuskan karaa qodobkaa waa la laalay oo waa runtaa madaxweynuhu faafinta rasmigaa inuu ku soo saaro bay ahayd faafintii rasmiga ahayd sooma saarin laakiin kan aan cuskanay waa qodob kale waa qodobka sagaashanaad wuxuu qodobka sagaashanaad ku leeyahay waa i hor yaallaa madaxweynuhu wuxuu kala diri karaa baarlamaanka korka ay muddadii sii dhammaatay iminkan waxaynu ku jirnaa dee muddadii dhammaatay way dhasahay muddadii wax yar unbaa ka hadhay oo bila ah ama maalmo ah markaa kaana waa cuskan okay waa garanay wararkaan helayno hadda soomaaliya naga soo gaaray haddaan nahay maamulayaasha madashii sigiistii waxay sheegayaan in isku soo dhawaasho ay muuqato arrintiina mataqaanaa maanta guddoonka baarlamaanku uu hor yimid golaha baarlamaanka kana codsaday kana codsaday in shaqadii baarlamaanku dib u dhigaan maadaama madasha wadatashi qaranku ay shir yeelanayaan aysan macquul ahayn baarlamaankan inuu shir kala wado warar kale helayna waxaa sheegaya culayskii ugu weyneyd in arrintii hadda laga heshiiyey oo gobolka banaadir oo toddoba xubnoodna la siiyey puntlandna w inteedii loo ogolaaday marka fekerka oranaya wadanka soomaaliya madanaha keliya reer puntland iyo magaalada muqdisho keliya wax nima yahay wax nimnaa oo ummadda soomaaliya mataqana labadaas macnaa ku gawracan tahay go-aanka kasoo baxa wax allaale iyo horta wixii soo baxaa dalku khayr u yahay hadday nimankaasi laba maalmood ay ku heshiin waayaan madaxweynayaasha urur goboleedka iijaad baa fadhiisanaya kalada nimankaasaa la wareegaya horta qodobkaa qabso haddii aad warkan hay haddii aad warkan haysaan in banaadir loo ogolaaday toddobadii xubnood maxaa waxaasoo dhibaataha keenay maxaa waxaasoo kadeeda keenay maxaa mar hore loo aqbali waayey reer puntlandse haddii ay taa aqbaleen waxaan u malaynayaa kuwa ku midoobay puntland ee lalahaa way joogaan dee meeshay uga kici lahaayeen iyagaa yaqaana siyaasi cali daacuun hadaaye hadalladaadi waxaa kamid ahaa ummadda soomaaliyeed ama beeraha soomaaliyeed inay kala maslaxa yihiin aqalka sare iyo gobolka xubnaha gobolka banaadir waraysiyaada hore waxaa noo sheegtay inay isku rabahan yihiin aqalka sare yaa ku dhegin yays haddana khaasa uga dhex muuqdaan markii loo firiyo beelaha soomaaliyeed guud ahaan adigu adeer turkigaa ka sheegay horena waa ka sheegay madasha ma jeerteen xubno saayiduu rabaa ma jeerteen kuraasti ummadda soomaaliyeed markaa dhexdankii dib ugu noqoto ju- wuxuu ka soo galay jirib wuxuu ka soo galay jamaame wuxuu ka soo galay baydhaba wixii waa burbureen xabaaliya ninkeedii loo kala teg afar dhibic shan baa la noqday daawood baa la yidhi isku shad baa tihiin laba iyo toban bay ka heleen cidda ay kuraasta dheeriga ah ka rabaan waa daarood kablalax harti ninkay dhici karaanba way dhacayaan waa niman maslaxadooda u taagan oo garanaya haddaad adigu taana garan weydo ilaahay ha ku naxariisto cali waxaan ogsoonnahay maanta inaynan maraynin waktiga kasoo sheekaystay iyo waktigii ummadda soomaaliya u dhaga xirnayd marka waxaana maraya two thousand sixteen ummadda soomaaliyeed kii macnaha siyaasadda yaqaanay kaan aqooni kii aqoonta lahaaba maanta waa wada mid meesha daarood markaa fiirisid aqalka sare ee golaha baarlamaanka horta maku wada qanacsan yihin ma dad ma beela khaasaa raba mase meesha daarood guud ahaan aqalkaas taladaas way ka midaysan tahay waxaan ku idhi beesha daarood ma reexaan oo kale muraadba kama leh hadda dadkii hadlay dadkii hadlay ee difaacayay sidaan warka ku helay waxay ahaayeen waxay ahaayeen laba wasageli ah nin dhulbahanta ah iyo niman masheeteena Aq- maxamed cabdi yuusuf baarlamaanku maanta ka yiri aqalka sare wuxuu tarayaa male loomana baahna waxa weeye markaa haddii taana ay gobolka ogolaadaan oo lagu heshiiyo puntland unbaa la isla tegayaayo qoladan puntland lahayd haddii annaga kuu leeyahay maamul baa loo dhisan iyo ka mid baanu nahay dee dadkaasay hawli u taallaa waxay ka yeelayaan hadday ka baxayaan iyo hadday ku jirayaan iyo haddii la dhacayo iyo hadday ogolaanayaan iyo hadday diidayaan iyo hadday waxooda dhacsanayaan dadkaasay u taallaa laakiin dadka hadda muuqda ee gorgortamaya waa beeshaa majeerteen weeye inay gorgortato waxeeda doo- wax dooratana xaq bay u leedahay inay adiga kugu dooratana lagaasa sannadood baan lahaa adigu bay kugu kugu doonanaysaa marka waxa weeye baytulqasiidku markaan gebagabeeyo su-aasha midaan waxba doonanayn wuxuu dhaamaa nin wax doontay nin wax doontay wuxuu dhaamaa ninaan waxba doonanayn dhegaystayaal weli halkaa naga- nagala socotaan waa madashii shigisti waxaa khadka telefoonka ee magaalada nairobi si toos ugu jira siyaasi cali axmed cali daacuun oo ah siyaasi soomaaliyeed inta badanna siiya wareysida xasaasiga madashii shigisti warayaal ware- wareysya classified ah cali haddaan anagu ku jirna gabagabadii waxaad tiri beela khaasa ku danaysanaya danihii soomaaliya waxaan ogsoonnahay hadda beesha caalamka maraykanku iyo midowga yurub inay waraaqa soo saareen waxaa kaloo ka shanqarisay ka shanqarisay in haddii mataqaanaa labadan beri war sugan laga waayo madaxda soomaaliya in madaxweyneyaasha dowladaha igad ay la wareegayaan arrintaas ma arrin sharciga waafaqsan ba in waddan qaran oo madaxa banaan arrimihiisii mataqaana la laalo meel kale la aado mise weli miyaan loo baahnayn in ummadda soomaaliyeed wakti la siiyo lana koojgareeyo hadba xal marxaladda wadda kusugan la qiimeynayo rubuc qarni ayaa laga quustay soomaali waa shan iyo labaatan sannadood burburkii kadib dibadda shir loogu qabay gudaha shir ku qabsade marba marxalad yimaade maantay ugu liitaan maanta ayaanay wax kala alahayn toban madaxweynaa ka samaysmay toban reer baa yidhi waxaanu nahay dowlad waa lagu arkay inaadan waxba ahayn in urur goboleedka iigaad ay gacanta ku dhigaan arrintanna kun iyo sagaal boqol markay dowladdii maxamed siyaad burburtay baa yunaad neeshinku midowda africa inoo dhiiday kolkuu midowda africa inoo dhiidayna iigaad bay inoo dhiibtay waa sida iigaad ay ugu midantay soomaaliya shan iyo labaatanka sannadood maxaa keenay iigaad baa inaga mas-uul oo qarannimadeennii waynu hadan kari weyne waynu tanaasuli kari weyne wadaniyad baynu la iman weynay dadnibaynu la iman weynay rabitaan baynu la iman weynay inaynu yaxyaxno oo aynu isla yaabno baynu garan weynay gacantaa lagugu hayaa iigad ciidamadeediina waa kuwa gudaha ku jira marka waxaan ku idhi berri iyo saa dambe hadday wax ka soo bixi waayaan urur goboleedka igaad madaxweynayaashooda gacanta ku dhigaya iyagaana go-aan gaadhaya iyagaana soomaalida isugu yeedhaya magaalooyinka iyo dabalkaa mid ka mida isugu yeedhayaan axri qalameedkii baa dib loogu noqonayaa halkaa weeye halkay arrintu ku biyo shubmayso haddii aan caawa iyo berri iyo saaqda maxasan sheekh iyo sagaalka madaxweyne iyo jawaari iyo laba boqol toddobaatan iyo shanta habaarka qaba aanay tanaasub la iman caliyow su-aashii ugu dambeysay waa garanay haddii mataqaana fursadda hadda muuqata madaxda soomaaliya aysan go-aan midaysan oo isku raacsan yihiin ay kasoo saareen waxaaba laga yaabaa kumeelgaarka in dib lagu noqdo waa walwal arrin walwalkeeda qabta waaye shalay ama daraad waxaan daawanayay waraysi ama khudbad madaxweynuhu baarlamaanka soomaaliya ka hor akrinayay markaa fiirisatid madaxweynaha soomaaliya iyo hadda arrintaa ka shekeynaysidna waa kaafi kala dheri madaxweynaha hadaladiisa iyo qaabka iyo emotionalka u hadlayo iyo waxyaalo ka hadlayo madaxweynuhu wuxuu leeyahy war ummadda soomaaliya baarlamaanow waxaan ogsoonahay ma ogsoonidine ummadda soomaaliya hala jihayo adna waxaa leedahay madaxweyne waa dhalasud waxaa leedahay xasan baa wax dabandaaminaya xagee wax iska qabsan laayihiin xasan sheekh maxamuud bikulli ixtiraam waan ixtiraamayaa waa madaxweynahaygii maandeed buu leeyahay inta maandeedkaasu jiro ixtiraam buu xaqigu leeyahay waa welkileefar weeyaan waa very very active weeyaan waa nin aan dantiisa ka dibjiri karin waa nin danta buu dantiisa ka hormarin karaa waxa uu ka yidhi baarlamaanka iyo wixii ummad isugu timi sayidka ee baarlamaanka hortiisa ee banaanbaxaysay ee baarlamaanka eedeynaysay yaa dadkaa isu soo ururiyey yaa lacagta keenay yaa calamada u soo dhiibay maa shabaabku qarxiyaan maa qof ka daawacmo maa qof ka dhinto waxba kama jiraan dow isaga ayaa ka dambeeyo soo abaabulay markaa madaxweynuhu bikulli ixtiraam waa nin dantiisa yaqaan kana hormarin kala danta guud ee soomaaliya kaasi wuxuu ahaa cali axmed cali daacuun oo khadka telefoonka nagu warramayay madasha sigisti isagoo jooga magaalada magaalada nairobi anigoo asagna ayaa warayskan idin qaadayay dhegeystayaal intaan ku mid doono waraysi waraysigan oo kale ka mid ah sidaasi nabadgelyo